waa tahay dhegeystayaal waxaan joogaa bartanka magaalada kunyumbur wilaayaislaam ee shabeellada hoose waxaan kula kulanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada waxaan wax ka weydiin doonaa aragtidooda ku aadan dagaalka ka soconaya deegaanka wargaadhi dhegeysta marka hore kusoo dhow warbaahinta islaamiga furqaan adigoo magaca ku bilaabaya odeer magacayga waxaa layahay sheekh yuusuf xasan maxamed waxaad ka mid tahay bulshada ku nool magaalada kunyumbur bal ka waran saakay sidee idinku soo gaaray qabarka sheegaya dagaalka ka soconaya deegaanka wargaadhi adeer waxaa igu soo gaaray dagaalka ka socdo meesha horta waa meeshii u dambeysay ee ilaahay subxana wa tacaala uu cadowga uu ku baabiyo ku naafeeyey biidni illaahi baarig waxaan u malaynayaa markan waa carrituurkii u dambeeyey waana marin aad u wanaagsanoo islaamka muhiimad u leh ayaguna ay ka dhigahayeen inay ayagu maarataay ay ku baaqanhayaan oy joogahayaan laakiin ilaahay fadlig ragga mujaahidiinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala naftooda ka iibsaday ayaa maanta ku waaberistay waa tahay marka hore kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya bismillaah alxamdulilaah allah subxana watacaala ayaa mahad balan u sugnaagtay mahad kadib magacii waa samatar daahir axmed samatar waxaad ka mid tahay bulshada ku nool magaalada kunyiburow bal ka waran saaka siduu kugu soo gaaray dagaalka ka soconaya deegaanka wargaadhi alxamdulilah ilaah mahad balan usugnaagtay mahad kadib farxad weyn oo aad iyo aad baalki muxuu aan la malaysan karin inooga timid gobolka shabeellada dhexe khaasatan wargaadhi runtii cadowgii maantay allah subxana watacaala dhabarka ayuu ka jabiyey mahaddaasna mida allah subxana watacaala ay u sugnaatay haddee runtii xaq iyo baadil meel misla geli karaan xaq ayay baalki muxuu ahaay mujaahidiinta ay wataan na difaacayaan muddo labaatan sana cadowgana runtii baadil ayay baalki muxuu ahaay olole u haya marka runtii taasaa marka waxay keentay ina marka ay jabaan mahaddaasna allah subxana watacaala ku mahadinaynaa midda xigtana mujaahidiinta gobolka shabeelada dhexna waxaan leenahay allah subxaana watacaala ayaa haddaba wuxuu ahaay runtii wuxuu ahaay guushaasna siiyey guushaas maadaama oo allah subxana watacaala na siiyey waxaan marka idinkana laydinka rabaa inaad baalka muxuu sabarka iyo cadowga aan mar walba la sabartaan insha allah waa tahay markan aan soo dhaweeyo mid ka mid ah dhegeystayaasha magaalada kunyibarow ee warbaahinta meel furqaan si toos ugu xiran kusoo dhowo warbahinta islamiga al furqaan adigoo magacaa ku bilaabaya dhow magacaaga aadam macalin ismaa muusa abuu dujaana abdujaan waxaad ka mid tahay dadka sidai aadka uga taxan warbaahinta islaamiga alfurqaan bal ka waran saakay siduu kugu soo gaaray qabarka sheegaya warar ka soconaya wargaadhi idaada alfurqaan dadkii ka tahanoo mar kasta wararka iyo dal iyo dubid mana ildareeraay xaaladdeeta mana warka usna wadeeraay wargaadha ilaahay subxaana wa tacaalaa mujrimiinta mufsadiinta ilaahay subxana wa tacaala ka jibi bifadlillaahi uma bifadli almujaahidiin ilaahay subxana wa tacaala mahadaas ballaaran isku leh waina jundanaa lahum alghaalibuun qaala tacaala sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur ilahi subxana watacaala ilaahaydaa dhe marka ilaahi subxana watacaala awooddaas usku leh ilaahi subxaana watacaala shabeello dhexe futaxaadkan ku dareeraayan ilaahi subxana watacaala awooddayu uma bifadli mujaahidiina ilaahi subxaana watacaala mujaahidiin ilahi ina guulsiiy markas docdo meel kas unka wadayn docdaas iyo habaddaas dareerayd waa tahay marka hore kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya bismillaah magacayga waxaa la yidhaha injeersiyaad nuursiyaad ayaa la yidhaha magacayga waxaad ka mid tahay bulshada ku nool magaalada kuimbarow bal ka waran saakay shucuurkaaga ku aadan dagaalka soconaya wargaadhi allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dagaalka aad iyo aad ayaan uga farxsanay saaka bashaarada markayna soo gaartay waan ku faraxnay insha allahu tacaala waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala